talise qeybta guuda booliska gobolka banaadir ayaa xalay bedelo ku dhowaa laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya kuwaasoo ku sugnaa dhammaan isgoysada kasoo gudban wadada wadnaha magaalada muqdisho kana soo bilaaban isgoyska milanaayada degmada kaaraan ilaa isgoyska danwadaagaha degmada wadajir ciidanka ka tirsan booliska soomaaliya ayaa afartii sane lasoo dhaafa ka howlgelayay baraha ciidan ee yaala dhammaan isgoysyada wadada wadnaha kasoo gudba ee soo aada dhanka wadada makaal mukarram ee muqdisho dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaana halkaasi ka samaysa bara ciidan marka loo eego dhammaan isgoysada kasoo gudba wadada wadnaha waxaana wakhti ka mida muqdisho ka abuurmay goobo kala wareeg ah maadaama gaadiid kuwa raaxada ee aan lahayn aqoonsiyada dowladda aan loo ogolayn inay kasoo gudbaan wadada wadnaha talise qeybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaana geeyey laba boqol oo asgari iyo saraakiil hogaamin doonta kuwaasoo dhowaan kasoo baxay tababar ciidan oo dowladdu u samaysay ciidamada ka tirsan booliska soomaaliya ee tababar kasoo baxay saraakiisha hogaamin ayaan hadda la wareegaya ammaanka goobaha laga soo bedelay ciidamadii afartii sano soo dhaafa ku sugnaa baraha ciidan ee wadada wadnaha magaalada muqdisho dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda waxay si gaara isha ugu haysaa xaqiijinta ammaanka muqdisho waxaana hadda ammaanka gobolka banaadir si wadajira kaga shaqaynaya ciidan ka tirsan booliska soomaaliya nabad sugidda iyo ciidan dhowaan lagu soo biiriyo ka tirsan xoogga dalka soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho